walaalow degmada belaxaawo waxaa ka jiro labada magaalo mandheera iyo belab xaawo waa laba magaalo oo daris ah dhinaca mandheera waa dhinaca kenya dhinaca belaxaawona waa soomaaliya xuduud ayayna leeyihiin loo sameeyey waktigii dowladda ingiriisiga iyo talyaaniga xuduudkii sidaas ahaa kenya waxa ay samaysay dhulballaarsi in ay xuduudkii hadda dib u asaasto tii horena ay ka soo guurto gudaha bilaxaawona ay soo gasho guudadkii ama calaamadihii xilligaas la dhigayna ay burburiso qaarna ay soo dhaafto ayay keentay ma garatay
meelahan hadda la burburinayo ma dhanka kenya mise waa dhinaca soomaaliya
maya xadkeeda way ku jirtaa iyada waxaa calaamadaha laga bedelahayo ama la jeexayo waa dhulkii soomaaliya ma garatay marka ma waxay doonaysaa in masaafooyin ay dhinaca soomaaliya kusoo darsato
haa waxay doonaysaa in masaafooyin ay kusoo darsato dhinaca soomaaliya waxaase weliba usii malaynaynaa in masaafada ay ku darsanayso ay ku fiirinayso ama ay ku cabirayso ilaa meesha laamu xeebta soomaaliya ee ay hadda gasho ee dacwada ka socoto iyo inay isu dheelitirayso ama isku beegayso si ay muran u geliso dhinacii dhulka oy saas ku toosinayso xagashii ay ku jireen dhinaca laamo ay kaga jirtay inay halkaan ka toosinayso ayaan u itiqaadsana ma garan idinku marka saraakiisha kenya miyaad la kulanteen adi maamulka degmada ayaa shala mar joojiyey oo u tegay ayaga muxuu ahaa halkii inay xoolaha ku joojiyey ku hakiyey joogsi ma aha waxaasoo kale saan u naqaano waxa waxay ku fiican tahay in wixii haddii la joojiyo faraha laga qaado laisuga imaado haddii ay labada dowladood noqoto hadday maamul goboleedka jubba noqoto haddii maamulka degmooyinka ama gobolka noqoto haddii ay noqoto muxuu ahaa qaramada midoobey oo kaleeto dad dhul waxaa la isku haysto ama waxyaabaha la isku dila ama ugu dhib badan bay ka mid tahay wixii saas oo kaleeto inta la joojiyo laisugu imaado la fiiriyo xadkii siduu ahaa qolada qaldan la fiiriyo taas ayaa joojis joojin la dhaca ee wax inta la yara joojiyo buuq intuu ka dhasha ama lagu wada hadlo la joojiyo haddana dib laga bilaabayo intaa ciidamo iyo lasoo adeegsado cagaf cagaf iyo lasoo adeegsado awood laga bilaabayo joojin maaha ma garan